الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهين بالله إنه وكتابه نخبة الفكر للإمام شيخ الإسلام xaafid ibn xajarin alcasqalaani raxmat ullahi tacaala caleyh intaa horteedna muqadamo yar oo ku saabsan xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo fannigan aynu doonayno inaynu bilowno tatawurkii uu sameeyey oo kooban ayaynu ka hormarinaynaa waxaynu ogsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u waxyooday rasuulkiisa muxameda salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxyigaasoo ilaahay subxaanah wa tacaala usoo dhiibayey jibriil calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam jibriilna uu soo gaarsiinayay rasuulka muxameda salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allana uu qur-aanka inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala waxyiga isaga oo u qeybsama laba qeybood waxyi qur'aani ah iyo waxyi xadiid ah alle isagoo tilmaamaya subxaanaه wa tacaala ayuu wuxuu ohanaya ina naxnu nazlna الdikra waina lahu laxaafiظuun dikrigan iyo waxyiga anigaa soo dejiya anaana ilaashanayu rabbi yihi subxaanaه wa tacaala xifdiga rabbi tilmaamayo subxaanaه wa tacaala iyo dikriga la tilmaamayo waa waxyiga labadiisii طaraf weeyaan waxyu اlqur'aani wa waxyu الsuna ilahay isagaa ballan qaaday inuu ilaashanayo subxaanaه wa tacaala qur-aanka waa la ilaaliyey sidii allaba qur-aanka ku sheegay subxaanaه wa tacaala laa yaأtiihi اlbaطil min bayni yadayh walaa min khalfihi tanziil min xakiimi xamiid lagama yaabo in ziyaade iyo nuqsaan tabdiil iyo tagyiir iyo taxriif intaba in lagu sameeya lagama yaabo qur-aanka sunada nebigana waa la ilaaliyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh iyaduna lagama yaabo maxaa yeeley ilaahay subxaanaه wa tacaala culamo jahaabida ayuu ilahay ku ilaashaday subxaanaه wa tacaala suduur alculamaa ayaa ilaahay ku ilaaliyey subxaanah wa tacaala sunada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh culamadaasoo iyagu ah kan nujuum casri walbo ay joogaan sida xidigahaas oo kale ah ilaalinaya sida culimada islaamkaay u yiraahdaan annujuumu amanat اsamaa wاlculamaa culamaءu اlxadiid amanat اlard xidiguhu waxay u yihiin xifdi iyo ilaalin samadi maxaa yeele allah inoo sheegay subxaanah wa tacaala fi suurati saafaad iyo fi suurati ljin iyo meelaha la midka ah rabbi markuu ka waramayay subxaanahu wa tacaala inuu samada xifdiyey ziinana looga dhigay iyo xifda min kuli shayطaani maarid ilaa man istaraqa samca faatbacahu shihaab haaqib taasa alle inoo tilmaamay subxaanahu wa tacaala sidaa waxaa la mid ah culimada islaamka ee dhulka jooga ee culamaa lxadiid ah ilaahay waa ilaaliyey subxaanah wa tacaala diintiisuu ku ilaaliyey sida samadaasi shaydaanka markuu isdul fuula nebiga inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam shubha isaga ama shubhada iyada maa dambaaburta iyada loogu soo tuurayo shihaabka loogu soo tuurayo sidaasi la eg ayaa culimada xadiidkuna mid walba ee been ka sheegay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ama isku daya inuu wax kusoo daro ama ka dhimo ama uu tabdiil iyo takyiir iyo taxriif ku sameeyo iyo wixii lamid ayay u ilaaliyeen ilahay baana ku ilaaliyey subxaanah wa tacaala alle subxaanah wa tacaala isagoo noo tilmaamaya sunada nebigu inay waxyi tahay ayuu alle wuxuu yihi subxaanah wa tacaala wamaa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid aayaddii ahayd markii laga sii warramayay alle wuxuu yihi subxaanah wa tacaala wamaa yantiqu can اlhawa in huwa ila waxyun yuuxa wamaa yantiqu can اlhawa nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma hadlaya hawadiisa laakiin wuxuu ku hadlaya waa waxyi yuuxa waxyi ilaahay xaggii looga waxyoonayo subxaanahu wa tacaala oo ilaahay u waxyoonaya kaaway ku nebiga ku hadlaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka sunnada nebigu waa waxyi weeyaan maalin maalmaha ka mid ah cabdullaahi bn camr bn caas wiilkii dhallinyarada ahaa ee qoreysheed ee muhaajirka ahaa ee saxaabiga ahaa radia allahu tacaala canhuma isagii abiib ilaah ka raali noqde ayaa nebigu u yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo uga eed sheeganaya waxay yahuudi ku tilmaantay oo ah nebiga inuu qorayo salawaat ka qoraya xaggiisa wax allaala wuxuu ku hadlo iyagoo dhahaya moxamed waa bashar waa xanaaqayaa sida basharka u xanaaqo waana farxayaa sida bini aadamkay u farxaan xaalad walbuuna la kulmayaa sideed u diiwaan gelinaysaa wax allaala wuxuu ku hadlo markuu nebiga u sheegayna calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu akhriyey aayadda iyada ah wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa waxaa ka imanaya afkiisu waa waxyi min allahi caza wajal uu ku hadlayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa waxyi weeyaan waa qeyb ka mid a ama daraf ka mida waxyiga ilahay uu ku soo dejiyey rasuulkiisa moxameda salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ah waxyi qur'aani ah oo ilaahay nagu addoonsaday tilaawadiisa salaaduna aysan ansaxaynin ilaa in isaga la akriyo mooyaane iyo waxyi hayra matlu ah oo aan la akrinaynin oo ah sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiista tilmaamaysa sunnadu inay waxyi tahayna aada bay u tiro badan yihiin waxaase inooga filan qeybo kamid aynu soo qaadanaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka aada wada garanaysaane abu hurayra fi saxiixayn ama cumar bn khadaab uu warinayay fi saxiixi muslimin kusoo arooray cabdullahi bni cumarna waa laga wariyaa iyo keyrkiisaba laakiin cabdullahi bni cumar aabihiisuu ka warinayaa sida saxa ah cumar bn khadaab weeyaan xadiidkii abu hurayra ayuu macruuf ku yahay riwaayadda abu hurayrana waa fi saxiixayn riwaayadda cumar bn khadaabna waa fi saxiixi muslim rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid nin sida riwaayadda cumar ay tilmaamaysay baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli اllahi salى اllahu alيh wasalam iطalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi hiyaab shadiidu sawaadi shacr xadiidka gunaanadkiisa waxaad garanaysaan iyo nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam lagu soo gabagabeeyey oo uu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam inahu jibriil aataakum yucallimukum diinukum wuxuu ahaa jibriilo ii yimid oo doonaya inuu diintiina idin baro xadiidkaasoo dhan mixwarkiisu macnuhu waa diinta islaamka weeyaan jibriil baa nagu imanaya rasuulka weydiinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa min baabi alas'ila waljwiba bayna jibriilin calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam wa bayna nabiy llahi moxamed caleyhi afdal asalaati wasalaam iyadoo ay taasi ummadoo dhanna u dhacaysa xaggeeda oo macnaheedu ay tahay inahu jibriilun ataakum yucallimukum diinukum xadiidka macnihiisu sidaas weeyaan waana xadiid cadiima liajli dalika bacd alculamaa waxay ka alifeen kutub waxaana ka mid ah qaadi ciyaad raxmat اllahi tacaala caleyh wa gayri dalik ilaa culamada mucaasiriinta ay alifeen iyaguna sidaasi laeg xadiidka sharaxiisa iyo wixii la mid ah waxaa kaloo ka mid a xadiidka aad wada garanaysaane rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxiixa isaguna maalin maalmaha ka mida isagoo saxaabadiisa dhex fadhiya nin uu yimid oo ku yihi rasuulka allo haddii anoo dagaal ku jira dagaalka aan galo muqbil hayra mudbir ah ixtisaabna la imanaya wa fii sabiili illah waa waddadii ilaahi subxaanahu wa tacaala muqbil baan ahay oo mid horay u socdaan ahay hayra mudbir oon dhabarkiisa jeedinaynin maxaa dhabarka in la jeediyey waa ti la isu diiday fii suurati alanfaal baana rabbi ku tilmaamay subxaanah wa tacaala ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwallihum aladbaar waman yuwallihim yowmaidin dubura ilaa aakhiri alaaya baa rabbi kaga warramay subxaana wa tacaala xadiidkii fi saxiixeyn kusoo aroorina rasuulka calayhi salaatu wasalaam al akhbirukum biakbari lkabaa'ir markuu ka warramayey ama toddobada dembe ee qofka halaagaysa markuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiidka cabdulahi bn cabaas iyo xadiidka abu hurayra weeyaane waxaa ka mid ahaa oo rasuulku yihi calayhi salatu wasalaam watawali yowma zaxf marka rasuulka allow anoonan dib u baqanaynin oo horay u jeeda waddadii ilaahayna ay tahay meesha lagu dagaalamayo islamarkaana muxtasib aho hayra aanan ahayn wax kale ixtisaab iyo ajar falasho u samaynaya waddada ilaahay litakuna kalimat اllahi hiya alculya arrintaydu ay sidaa tahay ka waran haddaan sidaa ku dhintay janno ma gelaya rasuulku haa buu yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh waayo asbaab dukuuli اljanna weeyaan asbaabaha jannada lagu galo weeyaan aljanna taxta hilaali suyuuf waatuha xadiidkii kale seefaha hooskooda xaggeeda hoose ay ahaatay jannadu taxta hilaali suyuuf goobta iyada ah ee lagu dagaalamayo qofka dhaco weeyaan macnaheedu waa ahluljanno weeyaan nebigu haa buu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ninkii waa dhabar jeediyo waa noqday war kaalay buu yidhi iisoo celiya kaalay kaalay maxaa tiri iigu celi sidii markuu u sheegay buu rasuulku wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam nacam ila dayn faina jibriila akhbaranii anifa haa jannada ilaahay waa gelaysaa macalushaahidka xadiidka aan oga dan lahayn marka waa kan jannada ilaahay waad gelaysaa subxaanahu wa tacaala ilaa in dayn lagugu leeyahay mooye maxaa yeelay jibriil baa hadda iiga warramay buu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam macnuhu waa wax looga warramay nebiga calayh isalaatu wasalaam jibriil baa u sheegay oo ku yihi nacam u sheeg ninkan isaga ila dayn sunada nebiga calayh isalaatu wasalaam marka waa waxyi weeyaan min cindi illahi caza wajal ilaahay uu kusoo dejinaya rasuulkiisa salawaatu اllah wasalaamu calayh labadaba ilaahay waa kafaalo qaaday oo ballan qaaday inuu ilaalinayo labadaba ilaahay inuu ilaalinayo ayuu ballan qaaday waana la rafcinaya oo la kor yeelaya labadaba mid walba waktigiisa sunnadana waa birafci اlculamaa baa ilaahay ku kor yeelaya subxaanaه wa tacaala qur'aankanna habeen sidaynu u joogna ayaa ilaahay subxaana wa tacaala masaaxiifta o dhan laga dhaqi doonaa masaaxiifta laga dhaqi doonaa oo laga tirtiri doonaa walidalika ihtimaam gaara ay siiyeen culimadii islaamka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaalintiisii iyo wixii la mid ah nebiguna waa inooga digay salawaatu اllahi wasalaamu calayh rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiidta mutawaatirka aynu ka warami doono waxaa ka mid ah xadiid ay warinayaan boqol saxaabada ka mid ah sida imaamu abari imaamu abaraani raxmat اllahi tacaala calayh uu u alifay juz dhan oo makhsuus u ah xadiidka isaga ah oo lagu magacaabo xadiidu man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa warinaya boqol saxaabada ka mid ah nebigu uu tilmaamaya salawaatu اllah wasalaamu aleyh uu leeyahay man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar taasi waxay daliil u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa qof aan waxaan laga hubin u tiiriya inuu ahlu naar yahay ama naarta gelayo waa waciid shadiid ah weeyaan waa sida qofka ilaahay u tiiriyey subxaanaه watacaala wuxuunan oranin alla yiri qofka yiri oo kale weeyaan maxaa yeelay xadiidka nebiga aad u tiirinaysid calayhi salaatu wasalaam ma aha nebiga keliya waxaad ku been abuuranayse alle rabbi subxaanaه watacaala caza wajal waad ku been abuuranaysaa maxaa yeeley waa waxyi weeyaan nafahantiisu alla waxyoonaya macnaha waxaad leedahay warkan ilaahay baa u sheegay subxaana wa tacaala nebigiisii moxamed aha oo nebi moxamedna waa ina soo gaarsiiyey macnuhu sidaas weeyaan sida waxaan qur-aan ahayn qofka qur-aan ka dhigo oo kale marka sidaa darteeda qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaadan hubin inaadan ku dhaqaaqin ayaa la doonayaa culimada islaamku ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin aad bay u ilaalinayeen saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ka soo bilow bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam bidaayat alislaam islaamku markuu cusbaa nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam in laga qoro waxaanan qur-aan ahayn laa taktubuu canii hayra alqur'aan waxaanan qur'aan ayna hayga qorin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sababtana culimmadu waxay ku cileeyaan oo ay tahay maxaa yeelay waxaa dhici karaysa ikhtilaad nebigu inuu ka baqanayay salawaatu اllahi wasalaamu calayh dadku waa xadiidu cahdin bilislaam islaamnimadii waa ku cusub yihiin mar hadday ku cusub yihiin qur'aanki iyo sunadii inay isdhex gashu ka baqanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin markii dambe oo dadku islaamnimadooda ay raagtay cilmina ay yeesheen ayna u kala baxday sunada iyo xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aankii nebiga calayhi salaatu wasalaam faruhu ka qaaday waana amray in la qoro sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa wixii intaa ka dambeeyey waa la qori jiray ama saxaabada qaar ka mid oo qorta ha jireen ama nebigu calayhi salaatu wasalaam amar ha ku bixiyo saxaabada qaara in loo qoro marka diiwaangelinta xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay bilaabatay waa fi casri nabiyi sala allahu alayh ali wasalam oo abu hureyra radi allahu tacaala canhu ardaah baa la weydiinaya oo lagu leeyahay ma jira qof kaa badan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam warintiisa wuxuu leeyahay maya ila an yakuuna cabdullahi bna camr bna caas fainahu kana yaktubu walaa aktub cabdullaahi bna camr bna caas inuu yahay mooyaane maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa nin dhalinyaro aho qoraalkana yaqaano qora anigu laakiin wax ma qori jirin waa xifdin jiray keliya meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa saxaabada qaybo ka mid a inay wax qori jireen waxaa kaloo la yihaahda abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu ardaa iyo qeybo ka mida saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim waxay lahaayeen axaadiid ay ka qorteen nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh waxaa kaloo la mida caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa markay soo baxday fitnadii tashayuca iyo wixii la mida oo dadka qaarkii ay ku andacoodeen caliy bn abi aalib waxa uu leeyahay oo la siiyey oo nebiga ku yani salawatu llahi wasalaamu caleyh qariyey xaggiisa cilmi aan ummadda inteeda kale la siinin ayaa la weydiiye oo lagu yihi hal cindakum min cilm wax cilmi ahood haysataan ma jira ummadda inteeda kale aan la siino idinka gaar idinku ah markaasuu wuxuu odhanayay maya ilaa waxa kitaabka ilaahay ku sugan ama ilaahay fahm uu qof siiyey wamaa fi hadihi الصaxiifa warqadan waxa aan ku qortay mooyaane marka waxaa u qornaa qaybo ka mid a axaadiistii nebiga calayh الsalaatu wasalaam oy ka mid tahay diyada iyo sida loo kala bixinayo aynu kala noqonayso iyo wixii la mid ah saxaabada marka qaybo ka mida waxaa u qornaa sunada nebiga calayh الsalaatu wasalaam abubakr radi allahu tacaala canhu adaa markuu dhintay umina caaisha ka dhaxashay oo waxaa la yihahda iyadana waa u qornaayeen wa gayri dalik nebiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale amar buu ku bixiyey bacd asaxaaba in loo qoro xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa ka mid ahaa markii xajulwadaac la marayey ee nebigu uu khudbeeyey salawaatu اllahi wasalaamu aleyh ayaamu mina nebigu waatuu khudbeeyey salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ninkii la ohan jiray abushaah ee isagu ree yeman ahaa ayaa wuxuu yihi rasuulka allow aniga in la ii qoraan rabaa ma wada xifdin karayo waxaad sheegtay waana diin weeyaan in la ii qoraan codsan lahaa nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam uktubu liabishah abishah ninka la yidhaahdo u qoro buu yihi nebigu alayh salaatu wasalaam abishah waa loo qoray marka xadiidka nebiga alayh salaatu wasalaam iyo khudbadiisi meesha marka waxaa laga qaadanaya oo kale nebigu inuu amar ku bixiyey salawaatu اllah wasalaamu caleyh diiwaangelinta marka xadiidka nebiga alayh salaatu wasalaam waktigaasay soo bilaabatay sida la tilmaamaya ah waktigii taabiciinta inay bilaabatay oo ibnu shahaab azuhri iyo ragga lamidka ay bilaabeen ma ah waa laga horeeyey saxaabadii baa bilowday ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin laakiin waxaa la dhihi karayaa waktiga himaartiisu ay soo baxday ee ay mani macruuf noqotay mashhuur ay noqotay waktigaa weeyaan laakiin waktigaa waxaa isku qasnaa waktigii saxaabada xadiidka nebiga keliyu ahaa laakiin waktiga taabiciinta marka loo soo gudbo waxaa la qori jiray wax walba oo ka sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ka sugnaaday saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin waxaa isdhex galay marka xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qowlkii saxaabada arrintu sidaasay muddo ku socotay ilaa ay yimaadeen asxaabu sixaax bukhaari iyo muslim iyo ragga la midka ah iyo raggii dambe ay yimaadeen qarnigii saddexaad in la kala sooco ay bilaabatay iyo wixii la mid ah ragga iyaga shuyuukhdooda ahaa ama sidaas leeg iyaguna waa sameeyeen oo masaanida imaamu axmed bin xambal baa ka mid ah inuu gooni isugu ururiyey axaadiidtii saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim intii markaa isaga uu hayey oo ilaa sodomeeye kun gaaraya musnadka maanta aynu haysano oo xadiid oo can rasuuli llahi salى اllahu alayh alih wasalam imaamu axmed bin xambal halkaasuu ku ururiyey tabwiib in loo sameeyo iyo wixii lamid iyo markaa kadib ay bilaaban doontaa laakiin tartiibta tadwiinka xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam heerarkaasuu soo maray imaamu dahabi raxmat اllahi tacaala calayh marka uu tilmaamaya kitaabkiisa miisan اlictidaal fii naqd الrijaal ayuu wuxuu leeyahay zamankii saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin lama aqoonin wax kadib iyo been ah qof ku dhiiran karaya nebigu inuu ku been abuurta ma jirin waagii taabiciinta kibaar taabiciinna sidaasi la eg ma aynan jirin waagii dambe ee sikaar taabiciin iyo sikaar saxaaba kuwoodii udadambeeyey ayaa waxaa bilowday dad badan oo inay ismoodsiiyaan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadaladiisi inay iska dhex galaan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo warkii saxaabada iyo wixii lamida inay iska dhex galaana bilaabatay kaflatu saalixiin wixii lagu tilmaami jiray oo culimadu ay ku tilmaami jireen sida imaam muslim kusoo naqlinaya muqadamada saxiixiisa kaflatu saalixiin baa bilaabatay waktigaasaa marka waxaa bilowday naqdi sida moxamed bin sirin uu oranayey kama fii muqadamati saxiixi muslim imaam muslim kusoo aroorinaya ina hada isnaad ina hada isnaad yani min addiin walowla isnaad isnaadkan aad arkaysaan diintii ilahay buu ka mid yahay hadduunan isnaad ahayn laqaala man shaaa maa shaa qof walba wuxuu doonu iska dhihi lahaa qaala rasuul lahi sala اllah alay wasalam laakiin dadku markii ay la yimaadeen beentii ayaa waxaan ku niribay oranayeen culimadu haatu lana rijaalakum noo sheegayaa idin wariyey yaad ka warinaysaan xadiidkan isaga walidalika ayaa culimada islaamku waxay yihaahdaan isnaadku waa khisiisa gaar ah oo ilaahay uu ku gaar yeelay ummaddan iyada ah toddobaatan umadood bay ummaddan soo khatimaysaa sida nebiga inoo sheegay calayh isalaatu wasalaam xadiidkii fi صaxiixi muslim wagayrihina laga warinayo thawbaan mowla rasuuli اlahi salى اlه alay slam wagayrihi laga warinayo toddobaatan ummadood bay khaatimadeedii tahay ummaddan iyada ah toddobaatanka ummadood laguma hayo ummad ilaahay uu siiyey sanad wax la yidhaahdo oo kaga warinaya nebigooda ama ambiyadoodii kaga warinaya isnaad musalsal ah ma jirto ilaa ummaddan iyada a mooyaane ilaa ummaddan iyada a mooyaane marka waa nooc ka mid a anwaacda xifdiga diintan ilahay uu ku xifdiyey subxaana wa tacaala xagga qiraa'adii iyo qur'aankii ilaahay waa xifdiyey subxaana wa tacaala qiraa'aadka sabcada ah ee nabiga laga warinayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh saxaabada kasoo xifdiyeen saxaabada taabiciintii baa ka xifdiyeen taabiciinta atbacdooda ka xifdiyeen sanad mutasila baad ku arkaysaa ilaa saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ama cuثmaan bn cafaan ha noqoto ama cali bn abi aalib iyo meelaha la midka ah looga warinayo wa haakadaa sidaas in la eg xadiidka nebiga alayh الsalaatu wasalaam asaniida mutasilka ah haatu lana rijaalakum sidaa darteeda naqdigu wuxuu bilowday fi casri sikaari الصaxaaba ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin cabdullahi bn cabaas iyo anas bnu malik iyo cubaad bn samit iyo caaisha radi allahu tacala canha iyo dadkii noocaas oo kale ah iyagoo nool ayuu bilowday uma wuxuu aada mashhuur u noqday casr taabiciin ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin laakiin waktigaa isagaa kadib lama aqoonin sida imaamu dahabi tilmaamayo ee waxa la yaqaana waxay ahayd gaflat الsaalixiin iyo wixii la mid ah dad iyagu zuhaad ahoo cubaad ah aan nasiib badanna ilaahay siinin subxaana wa tacaala xagga xifdiga in ay markaa malahoodii uu khaldo inuu malahoodii khaldo maxaa yeelay fahamkan waa shay ilaahay gaar ah oo uu siiyo qofka uu doonayo sida alle uu tilmaamay subxaana wa tacaala yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kahiira fahamkan isagaa waa shay gaar ah oo khisiiso gaar oo ilaahay uu siiyo oo ku arsuqo ciduu doono ilahay subxaana wa tacaala waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kahiira sidaa darteeda dad badanoo nasiib badan aan u yeelanin yaa damcay xadiidka nebiga inay wariyaan markaasaa wax iska dhex galay qowlkii abubakr iyo xadiidkii nebiga alayh isalaatu wasalaam sidaa darteeda waxaa la ohanaya warhoy aayarsada laakiin sikaara taabiciin ridwaan allahi tacaala calayhim zamankoodii iyo waktiga ay sii dhammaanayeen ee ka dambeeyey iyaga yaa waxa soo baxay rag kadaabiin ah rag iyagu kadaabiin ayaa soo baxay oo ku been abuuranaya nebiga calayh isalaatu wasalaam waciidka shadiidka ah ee mutawaatirka ayaana nebiga ka soo arooray salawaatu اllah wasalaamu caleyh sidaa darteeda ayaa culimada islaamku marka waxay bilaabeen inay tanqiix iyo tansiih sameeyaan taabiciinta zamankoodii in la kala nadiifiyo oo la kala sooco maxaa yeelay waynu soo tilmaanay qowlkii culimada islaamku ay ohanayeen annujuumu amanat الsama wاlculama culamaء اxadiid amanat اlard amanatu xadiidi rasuuli اlahi salى اlه alay waslam weeyaan xadiidka nebigay aamin u yihiin oo ilaalinayaan halkaasay amnigiisa sugayaan waynu dhaqanaa boolisku afar iyo labaatankaa saac dhulkaasuu meereysanaya sideed saac beynimaad arkaysa isagoo meelaha maraya oo mid waktigaa socdo qabanaya culamada xadiidku sidaas oo kale weeyaan mid xadiidka nebiga calayhi salatu salaam ku been abuuranaya ama si isu moodsiinaya ayay qabanayaan sidaa darteeda haddaba amanat lardi weeyaan markaasay waxay bilaabeen inay fatashaan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam walidalika ayaa xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa bilaabatay in la baaro waxaa bilaabatay in qawaaniin loo dejiyo qawaacid iyo usuul in loo dejiyo xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam qawaacid iyo usuushii waxay ahayd wax laysu soo dhiibayo culimada islaamku ay isu soo dhiibayaan ragga ugu horeeyey ee wax ka bilaabay waxaa ka mid ah imaamu shucba raxmat اllahi tacaala caleyh wabidati cilmu ciraaq waxaa la yihaahdaa ma ahayn wax la qaato qabla imaamu shucba raxmat اllahi tacaala calayh iyo amhaashiisa intaynan ka soo bixin ilaa uu kala sayray oo kala miiray oo mid iyo u kala saaray qashin u kala saaray raxmat اllahi tacaala calayh kii been low ahaana halkaa uu dhigay rijaashoodii kii wanaagsanaana halkaa uu dhigay waagii hore sida imaam malik raxmat اllahi tacaala caleyh uu ku tegey waxay ahayd ahlu ciraaq waxay wariyaan inaan laga warininba marnaba maxaa yeelay waa la kala garan waaye fidnadii ugu horreysayna halkaasi ka soo baxday nebiguna wuxuu inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu caleyh inay tahay qarnu shayطaan inay tahay najd najdina waxaa loo yaqaanay ciraaq weeyaan maaha najdidan hadda sacuudiga ku taale maxamed cabdilwahaab laley wuu ka dhashay wixii lamida suufiyada ay u tiiriyaan hada khaطأ aslan najd luqa alcarabiya waxaa lagu yihahdaa dhulka murtafica ee sareeya nebiguna alayh salatu slam xadiidka markuu tilmaamayay dhinaca bariguu tilmaamay bariga madiinana waxaa ah ciraaq weeyaan dhulka murtafica halkaa ka xigana waa halkaa weeyaan nebigu sheegay alayh salaatu wasalaam maa min fitna caalam lislaam la soo gudboonaatay ma jirto ilaa halkaasay kasoo baxaysay sida nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam ilaa halkaasay ka soo baxaysay sidaa darteeda ayaa culimada islaamku tawaquf ka sameeyeen xadiidkooda imaamu shaafici baa ka mid ahaa imaamu maalik dadkii ka qaatay ilaa uu tegey oo uu yii imaam shaafici raxmat ullahi tacala caleyh arkay arkan inuu isbedeley maxaa yele shucbaa meeshii ku galgashay oo hagaajiyey oo nadiifiyey iyo raggii ka dambeeyey wixii la mid ah markaasuu bilaabay imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala caleyh inuu ka qaatay xadiidka hadduu shaafici meeshan joogi lahaana waa ka imaam maalik hadduu joogi lahaana waa ka qaadan laha waa ka warin laha saasuu oranayay laakiin imaamu maalik raxmat ullahi tacala caleyh magaalada madiine muunan dhaafin diiwaangelintu waxay bilaabanaysaa marka waxa weeyaan fanigan aynu usoo gudubnay ee musطalax xadiidi nabiyi salى اllahu alayh ali wasalam culum xadiidka faniga ka mid ah ee musطalax xadiidka loo yaqaano wixii intaa ka dambeeyey weeyaan waxaa la yihahdaa qawaaciddiisa kitaab gaar ahoo soocan kitaab gaar ahoo soocan ninka ugu horeeyey wuxuu ahaa imaamu rama hormazi laakiin haddii biliطlaaq la yihaahdo wax alifa imaamu muslim baa kaga horreeyey muqadamadiisa waa muqadamo aad iyo aad naafic u ah muqadamo aad iyo aad u nafac badan qofka doonaya cilmu lxadiidka inuu bartana laga rabo inuu barto muqadamadaasi weeyaan muqadamo aan la yaraysan karayni weeyaan aad iyo aad u kala qeexaya imaam muslim raxmat ullahi tacala aleyh yaa laga qaadanaya xadiidka nebiga alayh isalaatu wasalaam yaa laga tegaya xadiidka nebiga alayh isalaatu wasalaam oon laga warinaynin culimada islaamku maxay ka yihaahdeen isnaadkan aynu arkayno sanadka xadiidka nebiga alayh isalaatu wasalaam ee silsilada ah culimada islaamku maxay ka yihaahdeen cancanada iyo wixii la mid ah oo markaas ay isku qoomeen baa la yihahda isaga iyo imaam albukhaari raxmat ullahi tacala caleyh qaybo culimada ka midana ay leeyihiin maaha bukhaariya waa caliy bnu lmadini oo ahaa sheekh imaamu lbukhaari raxmat ullahi tacala caleyh walaaya tacala ama caliyu lmadini ha noqdo oo sheekhi ama bukhaari ha noqdo oo isagu sheekh u ah muslim waxay ahaataba ha ahaatee imaam muslim waa kasoo horjeedaa masalada iyada ah waana mas'alo ka mid a fanigan musطalaxuxadiidka aynu u tegi doono waktigeeda haddii ilahay raalli ka noqdo subxaana wa tacaala maxkamad baana loo sameeyey culimada islaamku kutub bay ka alifeen baabkaa isaga wax marka qora waxa ugu horeeyey imaam muslim raxmat ullahi tacala aleyh muqadamada saxiixiisuuna ku qoray imaamu tirmidi raxmat ullahi tacala aleyh kitaabu lcilal waa alifay waxaa ugu horeeyey rag badan kitaab lcilal haddii la yihahdo cilalkuna waa nooc ka mid ah musطalaxuxadiidka weeyaan waynu u tegi doonaa iyo anwaacdeedi iyo qaybaheedi iyo wixii la mid ah cilal waxaa alifay imaam tirmidi baa alifay oo ahaa ardayga imaamu lbukhaari raxmat ullahi tacala caleyh sunankana iskale aad arkaysaan een wada naqaano waxaa ka horeeyey imaamu axmed bn xambal kitaab lcilal buu leeyahay waxaa ka horeeyey caliy bn lmadini oo ahaa sheikhu imaam lbukhaari waxaa ka horeeyey yaxya bnu maciin wagayri dalik ragga noocaas oo kale ah kutub bay alifeen iyaguna fanigan musطalaxadiidka ku saabsan laakiin wax soo jamciyey oo kitaabka isaga gooni ka dhigay waxa la yihahda rama hormasi raxmat ullahi tacala aleyh baa ugu horreeyey laakiin kitaabkiisu haddii aada fiiriso wuxuu ahaa un sida shay walba marka la bilaabayo uu u yahay wax bilow ah qawaacid iyo aasaas ayuu ahaa waxaa ka dambeeyey imaam alxaakim abi cabdillaah annaysaburi imaamu xaakim abi cabdillaah saaxibu lmustadrak weeyaan waa sheikh imaam albayhaqi raxmat ullahi tacaala caleyh iyo keyrkiisa wuxuu alifay kitaab uu ugu magac daray macrifatu culum alxadiid waa soo jamciyey maca aladila ayuu keenay konton nooco usuul ah oo min fani funuun alxadiid ah oo macrifati culum alxadiid ah ayuu isugu keenay kitaabkiisaasuna ugu magac daray macrifatu culum alxadiid ayuu isugu keenay waxaa isaga ka dambeeyey imaam abu nacaym saaxib lxilya wuxuu sameeyey must mustakraj oo uu kasoo dhex saarayo kitaabka macrifatu culum alxadiid oo halkaas ayuu kitaabka isaguna alifay labadooda waxaa ka dambeeyey imaamu khatiib lbaqdaadi raxmat ullahi tacaala caleyh oo isagu ah ardaydii imaam xaakim ardaydiisii weeyaan maxaa yeelay khatiib lbaqdaadi raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu arday u ahaa abu nacaym iyo ragga la midka ah ee aynigiisa ah ayuu arday u ahaa iyaguna waxay arday u ahaayeen ama isku ayni ahaayeen xaakim abu cabdillaah wuxuu alifay fanin walba oo ka mida musطalaxuxadiidka kitaab gaar ah culum lxadiidki wuxuu alifay kitaabka lagu magacaabo alkifaaya fii cilmi الriwaaya oo min anfaci اkutub ah cilmiga musطalaxuxadiidka marka la marayo min anfaci اkutub ka mid ah walidalika xaafid ibnu nuqta raxmat ullahi tacaala caleyh oo raggii ka dambeeyey xanaabilada ahaa imaam khatib albaqhdadi buu ka dambeeyey ee isagoo kutubtan cilmulxadiidkana macruufka ku ahaa sinay isugu kacsanaayeen khatiib albaqhdadi ayaa insaaf iyo cadli la yimid oo wuxuu odhanayay dadkii ka dambeeyey khatiibu lbaqhdadi cilmu lxadiidka ama cilmu musطalax اlxadiidka ciyaalu calaa kutubih waxay arday u yihiin kitaabkiisa kutubtiisa u alifay maxaa yeelay fanin walba kitaab buu ka alifay cilmu musطalax اlxadiidka wuxuu ka alifay kitaabkiisa alkifaaya fii cilmi الriwaaya ama fii culuumi الriwaaya xagga werinta xadiidka nebiga calayh الsalaatu wasalaam halkaas oo uu la yimid biاlasaniid hadday noqon lahayd qofka xadiidka nebiga warinaya calayh الsalaatu wasalaam ee sheekha ah iyo qofka ardayga ee dhegeysanaya kitaab gooni u alifay aljaamic liadaabi الraawi wالsaamic hadday noqon lahayd funuunta xadiidka uu ka kooban yahay cilmu musطalax xadiidka uu ka kooban yahay fanin walba kitaab buu ka alifay waynu u tegi doonaa cilmi walba markaynu marayno kitaab buu ka alifay guud ahaan wuxuu alifay sharafu ahli اlxadiid kitaab uu ugu magac daray sharafta gaarka ay leeyihiin ahlulxadiidka dadka iyagu xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam racraaca ee barta ee bartana xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam sixadiisa iyo dacfigiisa dadka iyaga ay ilaaliyo sunada nebiga calayh isalaatu wasalaam fadliga ay leeyihin umadda inteeda kale ay dheer yihiin nacam fadli waa dheer yihiin imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh naqd lmantiq kitaabkiisa ah nushadan uu taxqiijiyey moxamed xamed alfakhi su-aasha la weydiinaya ahlulxadiidka iyo culimada inteeda kale imaamka raxmat ullahi tacala aley ibnu taymiya wuxuu tilmaamayaa culimada islaamka o dhan inay tabacu yihiin ahlulxadiid laakiin iyagu inaysan u baahnayn culimada inteeda kale culimada inteeda kale inaysan u baahnayn macnaa baahiday u qabaan inay yarta nacam sidaas weeyaan khatiib albaqdaadi raxmat ullahi tacala aleyh wuxuu alifay kitaabkiisa sharafu ahli lxadiid culimada islaamkuna waa ka waramaan khatiib albaqdaadi raxmat ullahi tacala aleyh intaa kuma ekaynine kutub badan buu kaga waramaya sharafu ahli lxadiid qawaaniinta laga doonaya qofka cilmuxadiidka baranaya kitaab dhan buu alifay oo ah inuusan xadiid keliya ku gaabsanine fiqigana uu barto isagoo alifay kitaabkiisu ugu magac daray ee la doonaya qawaaniinta u ah ardayga cilmuxadiidka baranaya inuu fiqhigana barto alfaqih walmutafaqih qofka faqiiha ah maxaa laga rabaa qofka mutafaqiha ee hadda baranayana maxaa laga rabaa sida waxa weeyaan aadaab saamic wraawi الraawi والsاmع jaamiع اآdاab الraawi والsاmع ama الshayk wa الsاmع oo ah ardaygii marka fani walba oo kamida ama nooع walba oo kamida cilmiga mصطلح الxadيiثka kitaab gaar u alif ilaa la garanayo fani walba oo kamida waynu dul tegi doonaa waynu tilmaami doonaa kitaabka u alifay ثuma isaga waxa ka dambeeyey wuxuu ahaa qاضي cyaad رaحmaة الlahi taعalى عalيه اlyحsmi oo ninkii ahaa reer ondolos kitaabkiisa alilmaac ayuu alifay waa maطbuuc weeyaan fii yowmina hada waa daabacan yahay kitaabkiisaasuu alifay raxmat اllahi tacaala calayh oo ugu magac dabay alilmaac fii dabطi alriwaayati wa taqyiid اlasmaac kitaabkiisaasna kama dhex baxsanaa khatiib اlbaqdaadi kitaabkiisa kama dhex baxsanaa u wax badanna kagama duwana uma waxaa ka dambeeyey wuxuu ahaa abu camr cuثmaan ibn cabdالرaحman الshahr الzuhri ibn صlaح ninkii la ohan jiray oo isagu sheekh u ahaa imaam الnawowi raggii shuyuukhdiisa ah buu ka mid ahaa bal markuu dhintay madrasadiisii waxaa ka dhaxlay wuxuu ahaa ardayga ardaygiisi imam الnawowi raxmat الlahi taعalى عaleyh reeshan buu ahaa wuxuu alifay kitaabkiisa macruufka ku noqday muqadamaة bn صlaح laakiin magac uu u bixiyey isagu sidaas ma ahayn culum اlxadiid buu u bixiyey ee wuxuu macruuf ku noqday waxay ahayd muqadamat ibn صalax wuxuu soo qaatay kitaabkii macrifatu culum اlxadiid ee imaamu xaakim iyo raggii ka dambeeyey waxay alifeen ziyaadaad badanna waa ku daray oo culimada islaamka aqwaashoodii kala daadsanayd oo dhan buu isu soo aruuriyey markaasuu wuxuu alifay kitaabkiisa ugu magac daray ee mashhuurka ku ah fii yowmina hada muqadamat ibn صalax uma wixii intaa ka dambeeyey kitaabkiisa ayaa culimada islaamka ku dul ictikaafeen mid isagu ikhtisaar ku sameeya sida imaam ibnu kahiir raxmat اllahi tacala aleyh mukhtasar culum alxadiidka uu leeyahay waa muqadamada ibnu صalaax mid isagu nukad ka sameeya sida xaafid اlciraaqi raxmat اllahi tacala aleyh ama imaam zarkashi ama xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh iyo keyrkooda mid isagu shicir ka sameeya mid isagu qolo walba dhinac bay u jiidatay muqadamadii ibn صalax ilahi waa barakeeyey subxaana wa tacaala ahlulxadiid wixii ibn صalax ka dambeeyey kitaabkiisaasaa marka la dabagalay kitaabkiisaas ayaa la dabagalay kitaabkiisaasna wuxuu noqday min anfaci اlkutub qaar uu mukhtasar bay ka sameeyeen ardaydiisa ka mid imaam الnawowi raxmat اllahi tacala ala kitaabkiisa alirshaad alirshaad buu haddana sii hagaajiyey imaamu nawowi raximah اllah ataysiir limacrifati sunan albashiir anadiir kitaabku ugu magac daray ayuu sameeyey kitaabkiisaasaa waxaa lagu sameeyey sharax oo waxaa ka soo baxay imaamu suyuuti kitaabkiisan ugu magac daray tadriib araawi wa gayri dalik sidaasay marka culimada islaamka kutubtooda ay sidaa u kala dhexdhexleen muqadamada ibn salax waxay noqotay mid ilaahay barakeeyey subxaanah wa tacaala xaafid ibn xajar alcasqalaani raxmat اllahi tacala aleyh oo khaatimat xufaad ah ayaa yimid sheikh alislaam oo ah saaxibka kitaabkiisa maanta aynu marayno imaam xaafid ibn xajar alcasqalaani waxaan shaki lahayn xaafid isaga la mida inuusan imanin gadaashi hooyana ma dhalin isaga gadaashi la mid ah culimada islaamka ah bijamiici almadaahib waxay itifaaq ku yihiin inuu xaafid yahay bijamiici almadaahib iskuma diidana nin hor istaagi kara xadiidka nebigana inuusan jirin macruuf weeyaan walidalika qadiima culimada islaamku waxay yihaahdeen صaxiixu اlbukhaari sharixiisu waa amaanah iyo dayn lagu leeya daynun fii cunuqi اlumma sharxa in la sharaxo صaxiixu اlbukhaariga waa dayn lagu leeyahay fii cunuqi اlumma ummadda qoorteedu suran yahay maxaa yeele صaxiixu اlbukhaarigu waxa weeyaan kitaabka ugu saxsan ee xadiidka nebiga lagu aruuriyey salawat اllah wasalaamu alayh kitaab la qoro kitaabka ugu saxsan weeyaan qof bini aadan uu qoro oo culimada islaamka itifaaq bayna ku tahay culimada islaamka ah iyo uma alislaamiya jiilan bacda jiil qowlkii iyagu reer andalos dan kama leyn iyo culama almaqaariba laakiin waxaynu ka hadlayna waa jamhuuru ahli lislaam iyo culimada islaamka itifaaq bay ku yihiin kitaabka isagaa sharax loogu bambaxay muunan helin raggii u bambaxay maynan aha muusan ahayn sharax mutakaamil ah oo dhamaystiran dhinac walbaba raggii isku dayay mutaakhiriinta waxaa ka mid ah ibnu rajab alxambali imaam ibnu rajab alxambali oo meesha xaafid ibn xajar uu kitaabkiisa magaca kasoo qaatay fatxu lbaari baa lagu magacaabaa ibnu rajab alxambali kitaabkiisa fatxu lbaari waa la daabacay maanta dhowr iyo toban mujalladood isagoo ah ajza isagoo ah halkaasuuna kasoo qaatay xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh magaca laakiin muunan dhamaystirin raximah llah hortii waa la daabaa hortii waa waa waa la waa la sharxay ibnu baal iyo imaam karmani iyo ragga lamidka ah iyo in badan baa la sharaxay laakiin muusan ahayn waxa qabtiran xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh markuu yimid ee uu sharaxay fatxu lbaariga culimada islaamka itifaaq bay ku noqdeen wax sharaxoo ka dambeeya inuusan jirin raggii ka dambeeye isku dayey waa gaari waayeen xaafid ibn xajar bal zamankiisa dadkii noolaa imaam lcayni raxmat اllahi tacala aleyhi cumda cumdat lqari sharxi saxiix lbukhaari ma gaari karayo bal isagu arday u ahaa fi bacdi alawqaat maxaa yeelay sida صaxiixa ah xaafid ibn xajarna kitaab dhan buu ka alifay imaam اlcayni raxmat اllahi tacala aleyh xanafi weeyaan madhab wuxuu alifay kitaabkiisana waa ka dambeeyey bacda xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh bacda xaafid ibn xajar buu ahaa zamankii xaafid ibn xajar uu noolaa buu bilaabay laakiin karaariista iyo kutubta xaafid ibn xajar uu qoraa loo keeni jiray markaasuu ka qaadan jiray waliajli dalik ayaa muqaarana haddaad samaysid shuruuxda xagga axaadiista iyo wixii la mid a aada arkaysaa inay isku mid yihiin waana tii uu ka qaatay wayaan xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh xaafid ibn xajarna kitaab buu alifay laba mujalladood oo la daabacay oo madbuuca oo uu ku tilmaamayo intii uu ka qaatay imaam اlcayni raxmat اllahi tacala aleyh sharciisa uusan u nisbaynina min barakati cilmina waxa weeyaan cilmigan cidda aad ka faa'iidaysatay inaad u tiirisid ood u sheegtid weeyaan wa ilaa waa sariqat lcilmi weyaan intaad ka faa'iidaysato aadanna sheegin sariqat lcilmi weeyaan xaafid ibn xajar haddaba wuxuu ahaa xaafidka noocaas ah aynan hooyo dhalin isaga gadaashi itifaaq bayna ku yihiin culimada islaamka rag badan oo la loolamay waa jiraan laakiin waa gaari waayeen imaamu lcayni baa ka mid a zamankiisii noolaa qaadina ahaa imaamna u ahaa xanafiyada oo dhan laakiin si kastuu isku daya waa gaari waaye qaadi lqubaat buu ahaa xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh sida la garanayo isagaana iska casilay dhowr mar iyo wixii lamid a taariikhdiisana waa mashhuur weeyaan oo waxaa qoray ardaygiisii imaamu sakhawi raxmat اllahi tacala aleyh sakhawi ayaa qoray maxamed bin cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa kitaab dhan buu ka qoray aljawaahir wadurar uu u magac daray bisiirati shaykh اlislaam xaafid ibni xajar alcasqalaani waa maطbuuc mutadaawil ah weeyaan qofka doonaya siiradii xaafid ibni xajar halkaa ha u laabto wuxuu ahaa khaatimo qof lagu soo khatimay shaykh اlislaam isaga wixii ka dambeeyey iddicaa bay iska ahayd wax maqaamkiisa taaban kara booskiisa gaari karana ma jiro wuxuuna ahaa raggii ilaahay ka baryay ma zamzam intay cabeen inuu ilaahay gaarsiiyey raggii ka horreeyey waxaa la yidhaahdaa ma zamzam buu cabay isagoo ilaahay ka baryayey subxaanahu watacaala inuu ilaahay gaarsiiyey maqaamka imaamu dahabi markaasay culimada islaamku waxay yihaahdeen waa gaaray bal jaawaz maqaamkii imaamu dahabi raxmat اllahi tacaala caleyh bal jaawaz imaamu dahabina ogow ma zamzam waa cabay si uu u gaaro martabadii xaafid alciraaqi raxmat اllahi tacaala caleyh xaafid cafwa khatiib albaqdaadi raxmat اllahi tacala aleyh imaamu dahabina waa cabi imaau zamzam isagoo ilaahay ka baryay inuu gaarsiiyey martabadii imaamu dahabi raximah اllah waa gaaray xataa faaq waxaana u daliila baa la yihahdaa kutubtiisa imaamu dahabi markuu alifay kitaabkiisa miisan lictidaal fi naqd الrijaal xaafid ibn xajar miisaanku waxaa la yihahdaa sideedaba waa kan waynu naqana miisaanka laba kafadood buu leeyay oo wax lagu miisaamo raajix inuu yahay iyo inuu marjuux yahay seed ku kala garanaysaa inuu miisaankan dheelinayo oo xaggan u dheelinayo inuu xaggan u dheelinayo inuu siman yahay waxa lagu kala yaqaano waa carab yar oo meesha dhexe ku yaalla kaasaa la dhowraya hadduu dhexda dhexe ku aado labada kafadood waa siman yihiin xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacaala calayh cilm الrijaal markuu alifay imaamu dahabi kitaabkiisa miisan اlictidaal fi naqd الrijaal waa ka dambeeyey طabcan maxaa yeelay ardaydii imaamu dahabi yaa shuyuukh waxay u noqotay xaafid ibn xajar alcasqalaani raxmat اllahi tacala aleyh xaafid ibn xajar alcasqalaani maxaa yeeley imaamu lciraaqi raxmat اllahi tacala caleyh muunan soo gaarin imaamu dahabi laakiin raggii ay isku ayniga ahaayeen oo subki uu ka mid yahay ragga la midku soo gaaray laakiin zamankii imaamu lciraaqi raggii noolaa isku aynagana ay ahayen imaamu lciraaqi dahabina soo gaaray waxaa ka mid a imaamu zaylaci raxmat اllahi tacala caleyh saaxibu nasb raaya saaxibu nasb raaya ayaa ka mid ah وعlى yt xaal imaam iبn xajar الcasqalani wuxuu alifay kitaabkiisa lisan misan fi naqd الrijaal lisaan buu u sameeyey kitaabkii misan اctidaalka ah zawaa-id badan oo imaamu dahabi uu ka tegey oo ziyaadaad ahna waa ku daray raximah الlah وعalى yt xaal xaafid imaam iبn xajar الcasqalani raxmat الlahi tacalى عaleyh sidaasay xaaladiisu ahayd marka siiradiisana waxaa naga kaafiyey ardaygiisii raxmat الlahi tacalى عaleyh alimaam moxamed bn cabdالraحman الsakhawi oo alifay kitaabkiisa aljawaahir wاdurar fi tarjamati shaykh اlislaam xaafid bn xajar alcasqalani imaam bn xajar alcasqalani agoonnimuu kusoo koray aabihii waa dhintay isagoo yar kadibna ilaahay subxaanaه watacaala hiba wuxuu siiyey xifdi ah wasiyadiisiiyo ninkii loola dardaarmay baa dugsi qur'aana geeyey qur'aanka waa xifdiyey isagoo lix jir ah wahaakada sunada nebiga calayh isalaatu wasalaam uu ku xifdiyey ilaa uu gaaray maqaamka isaga ah wuxuu ahaa sariica alqira'a miisaadka ilaahay uu siiyey waxaa ka mid ah gaarka ah sariica alqira'a xifdiga waxaa u dheer ah qiraa'ada deg dega ah waxaa la yihahdaa safarkiisi uu ku aaday xalab sham wuxuu ahaa muddo bil ah muddadaa bisha ah wuxuu akriyey boqol mujalad buu akhriyey bayna الظuhri wاlcasr kitaabka mucjam طabarani الصaغيir buu akhriyey mucjam طabarani الصaغيir waa mujalad bakme ah bayna الظuhri wاlcasr ayuu ka tuuray halkaa boqol mujaladoodna waa dhameeyey muddadaa bisha ah wax gaaraya sariic اlqirا ayuu ahaa marka deg dega uu wax ku akrinayo xifdi baa ilaahay haddana ku manaystay subxaanaه wa taعaalى daakiradiisa iyo dihnigiisa ayaa waxay ahaayeen waxaan la malayn karaynin ardaydiisii qeybo ka mid ah yaa weydiisatay inuu markaa u alifo kutubtiisa badankeeda baad arkaysaa markuu alifay kitaabkiisa fatxulbaariga ah gooni wuxuu u alifay tacliiqaadkii imaamu lbukhaari raxmat اllahi tacala aleyh taqliq tacliiq u alifay wuxuu alifay kutub aada u tiro badan oo sidaasoo kale ah cilmu lxadiidka ah raximah اllah kullina waxay noqdeen kutubtiisii wax ilaahay barakeeyey subxaanah watacaala maxaa yeelay calaa xasabi ikhlaasig ayaa ilahay waxaaga barakeynaya inama alacmaal maxay ahayd binniyaat camalku waa niyada weeyaan ama biniya lafdiga kale siduu ahaa camalku waa niyada weeyaan ilaahay qofka u qabanaya subxaanah wa tacaala culimada islaamka ilaahay kutubtooda barakeeyena waa niyadooda weeyaan waxa ilahay u qabtay subxaana wa tacaala xaafid ibn xajar kutubtiisa ilaahay waa barakeeyey oo waxaynu arkaynaa kutubtiisa waa mashhuur mutadaawil ah kitaabkiisa nukbaha ayaana ka mid ah nukbaduna macnaheedu waa khulaasadii weeyaan waa zubdadii weeyaan waa soocii weeyaan waa wixii nadiifta ahaa ee gaarka ahaa ee la isu keenay aqwaashii culimmada ee tirada badnayd ee cilmiga musطalaxulxadiidka ahayd ee kutubtooda tirada badan ay ka alifeen ayuu xaafidka raxmat اllahi tacala aleyh wuxuu isugu keenay nukbadiisan marka waa intaa yare sheekhu isugu keenay raximah اllah nukbadiiba haddana waxaa la weydiistay inuu sharaxo markaasuu wuxuu ku sharaxay kitaab yaroo isagana basiid ah sharax aad iyo aad basiid u ah buu ku alifay oo ugu magac daray nushat الnadr fi sharxi nukbat اlfikr raximah اllah ibtidaa iyo bilowga waa kitaab ku fiican weeyaan ibdi ibtidaa iyo bilowga cilmiga musطalax اlxadiidka kitaab ku fiican weeyaan waxaanse ku talin lahaa qofka inuu xifdiyo sidaasi la eg bayquuniyada maxaa yeele bayquuniyada waa soddon iyo afar beyt isla markaana khulaaso ah aada iyo aadna u kooban cilmiga musطalaxulxadiidka ah furuucdiisii tilmaamaysa mid walbana hal beyt iyo wax lamida ku tilmaamaysa qofka hadduu xifdiyana macnuhu waxa weeyaan qawaaciddii asaaska u ahayd cilmiga musطalaxulxadiidka waa xifdiye wa ilaa haddii la yihaahdo abwaada shar shicirka ah culimada islaamka kutub badan bay ka alifeen alfiyadii waxaa ka mid a imaam اlciraaqi waxaa ka mid ah alfiyadii suyuuطi fii cilmi xadiidka ahayd waxaa ka mid ah kutub noocaas oo kale oo la alifay qasb sukar baa ka mid ah oo kitaabkan isaga iyo kutubta lamidkaa laga alifay wahaakada haddii shicir la yihahday iyo gabay aad bay u tiro badan tahay laakiin waxa ugu kooban ee qofku xifdin kara iyo sahalkan ah waa kitaabka la yihahdo albayquniya oo isagu kooban weeyaan qofka markuu taa xifdiyo kutubta kale sahal bay unoqonaysaa cilmigan isaga haddaba waa aalo weeyaan inaynu ogaano waa laga maarmaan aaladda macnaheedu waxa weeyaan isagaa intaad baratid kuma kala ogaan karaysid keligii xadiidkana sax iyo xadiidkana daciif ah ee isagu wuxuu kuu sahlayaa dariiqii aad xadiidka ku ogaan lahayd sixadiis iyo dacfigiis waa aaladii kuu sahli lahayd xadiidka nebiga alayh الsalatu salaam sixadiis iyo dacfigiis oo macnuhu waxa weeyaan markaad kan barato waxaad baratay qeybtii ugu horeysay waxa kaa maqan waxa weeyaan silsiladii lanna xadiidka nebiga alayh الsalaatu wasalaam bilasaniid buu inoogu yimid tarjamu u baahan yahay marka silsilada ayada tarjamu u baahan yahay kutubtii taraajimtahayd waa inaad dib ugu laabataa iyo kutubtii ay culimadu ka alifeen cilmu rijaal waxa loo yaqaano waa gooni weeyaan waa fani kale oo gaar ah oo la barta weeyaan kutubna laga alifay mutadaawilna ah culimada islaamku ay isu soo dhidhiibeen ilaa yowmina haadaana ay tahay kutub culimada islaamku ay inoo xifdiyeen qoraalkoodiina inoo yaallo waa ina isagana baratid weeyaan waxa laga yiri iyo waxa meesha ku qoran iyo waxa culimada islaamku ay yihaahdeen waxa intaa dheer markaad intaa barato waxaa kuu sahlanaanaya marka xadiidkii nebiga alayh الsalaatu wasalaam xugmintiisi iyo wixii lamid ah intaa waxa dheer waa inaad barataa oo aada akrisataa xadiidka nebiga alayh الsalaatu wasalaam maxaa yeele xadiidku wuxuu ka kooban yahay asaaniid aada u tiro badan hal xadiid baa waxaa laga yaabaa intaasoo sanad inuu ku yimaado xadiidka hadda aynu tilmaamaynay man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadhu min الnar imaamu طabarani raxmat اllahi tacala aleyh boqol saxaabada kamid ka warinaya waa dariiq weeyaan waa shawaahid iyo mutaabacaad weeyaan axaadiidta noocaas oo kale a waxaa ka mid a xadiidka xawdka nebiga alayh الsalaatu wasalaam mutawaatirkaynu ugu tegi doonaa waxaa ka mid a marka xadiidka xawdka nebiga alayh الsalaatu wasalaam wax boqol ku dhowo saxaabada nebigaa warinaya waxaa ka mid ah xadiidu masxi اlkhufeyn in khufka la masixi karayo korkiisa adoo weyse qaba haddii aad gashatay kabahaaga inaad dushooda masixi karaysid wax sideetameeye ku dhowo saxaabada nebigaa warinaya ridwan اllahi tacala calayhim hal xadiido waxaa laga yaabaa inuu ku yimaado intaasoo ariiq intaasoo dariiq inuu ku yimaado waana hal xadiid weeyaan sida xadiidkan bukhaari uu ku furfurtay kitaabkiisa ee cumar bn khadaab laga warinayo inama alacmaalu bاniyaat wa inama likuli mri'in ma nawaa faman kanat hijrathu ilى اllahi warasulih fahijrathu ilى اllahi warasulih waman kanat hijrathu lidunya yusibuha imra'ati yankixuha fahijrathu ila ma haajara ilayh oo dawaawiinta islaamka oo dhan ku sugan qaybo culamada ka mid ah waxay yihahdeen xadiidka musnad imaam axmed kuma sugna laakiin sax ma aha xadiidka musnad imam axmed waa ku sugan yahay xadiidku musnadka waa ku sugan yahay sida saxa ah dawaawiinta islaamka oo dhanna waa ku sugan yahay xadiidkaasi waa xadiid axaad ah cumar khaaab keliya laga warinaya saxaabada kale lagama warinayo uma waxaa laga warinayo cumar ka wariye waa calqama calqama waxaa ka warinaya waa maxamed bin ibraahim ataymi maxamed bin ibraahim ataymi waxaa ka warinaya waa yaxya xadiidku wuxuu mashhuur ku noqon doonaa waa yaxya weeyaan yaxya waxaa la yihahdaa waxaa ka maqlay toddoba boqol oo arday marka shawaahid weeyaan halkaasay isugu soo aroorayaan dhammaantood uma halkaasay ka wada bixi doonaan shaahid maxaa la yihahdaa waa inoo iman doontaa mutaabaca maxaa la yihahdaa waa inoo iman doontaa qofka marka waa inuu markaa cilmigii uu bartay raadiyo ku camalfalkiisi siduu ugu camalfali lahaa cilmigan keliya intaad barato kuma ogaan karaysid camalfal buu u baahan yahay sida nacwaha qofka haddii uu barto muxuu ahaa icraabta markii la tilmaamayay waa tagayur ku dhaca awaakhir alkelim luqada carabigana waxay ka kooban tahay ama luqada carabiga waxaa loo qeybiyay waa saddex ismun ficlun wa xarf haddaan sidaa u barto lakin aanan abaqin ka waran aanan abaqin ma baran karaysid naxwi sidaasi la eg weeyaan marka waa aalad weeyaan naxwuhu luqada carabigu u yahay xifdinteeda iyo ilaalinteeda iyo carabka in khaladka laga ilaaliyo sidaasi la eg mustalaxu xadiidkana waxaa loo alifay waxa weeyaan in la ilaaliyo xadiidkii nabiga alayh isalaatu wasalaam laga ilaaliyo ziyaado iyo nuqsaan laga ilaaliyo tagayur iyo tabdiil iyo wixii la mid ah waxaas o dhan in laga ilaaliyo culimadu nooc walba markaa oo khalad geli karayo way alifeen kutub bay ku ilaaliyeen magac bay u bixiyeen wahaakada waana xifdisan yahay marka waxaynu baran doona waxa weeyaan nooca isagaa weeyaan kitaabka ah sheekuna wuxuu ka bilaabi doonaa cilmiga inuu uqeybiya xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam laba qaybood muqadimadaynu qaadanayna marka alxamdu lilahi aladi lam yazal caalima qadiira وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله إلهي ومهضله الذي أله ومهض إسكاله لم يزل آنا كزول ولا يزال ويان هرنا وأوها هدنا وأيهي وأنا أهان دون إلهي عالما مد علم بذنا إلهي عالم ويان سبحانه وتعالى adaynu adno min baabi alcaqiida cilmiga iyo wixii la mida waa gooni weeyaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sakaa'ir alumuur umuurta teeda yaryar iyo teeda waaweyn mid ah iyo mid ahaan doontaba iyo mid ahaatayba ilaahay waa yaqaanaa subxaana wa tacala wax ka qarsoon ma laha laa yaczubu can cilmihi mihqaalu dara wax ka qarsoon male ilahay cilmigiisa subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inat alacyun wama tukfi suduur alxamdu lilahi ilaahay baa mahad iska leh aladii allihii baa mahad iska leh lam yazal aanan ka zuulin caaliman inuu caalim yahay aanan ka zuulin qadiiran qaadiran inuu yahay mid awood leh mid awood lehoo caalim ah inuu yahay ilahi subxaana wa tacaala wasala allahu ilaahay subxaanah wa tacaala ha ku saliyo calaa sayidina sayidkeeni ha ku saliyo muxamedin ahaa nabiga alayh salaatu wasalaam sayid waa yahay laakiin min baabi الصalaa markaynu nebiga alayh الsalaatu wasalaam ku salinayno oo ah min baabi الsalaati alibraahimiyada iyo wixii la mid ah tashahudkii taxiyaadka marka loo fadhiyo allahuma sali calى sayidina ma la dhihi karaya maya lanna waa cibaado weeyaan cibaadaduna laabudda inay leedahay raad laabudda cibaadaduna inay leedahay ikhtidaa weeyaan waa kudayaasho nebiga inama barin salawaat اllahi wasalaamu calayh oo axaadiidiisa laga heli maayo tashahudka iyo ataxiyaadka marka loo fadhiyo inuu yihi sayidina dhah lakiin nebigu sayid waa yahay ana sayid walad aadam buu yihi culimada islaamkuna sidaasay odhanayaan culimada islaamkuna sidaasay odhanayaan waxaana soo naqlinaya qeybo badan oo ka mid a aqwaashaas imaamu sakhawi raxmat ullahi tacaala caleyh iyo keyrkiisa imaam alqasimi baa ka mid ah wagayri dalika culimada islaamku waa soo naqlinayaan imam ibn rajab ibn qayim imaam ibn qayimna waa soo naqlinay imam qayim waxaan ula jeeda waa ibn lqayim aljawzi isna waa soo naqlinaya qowlka isaga waa sida saxa ahna weeyaan ee culimada islaamku ay qabaan ama min baabi dikri haddii loola jeeda nebiga in la iska sheegaya calayh salaatu wasalaam nacam sayid waa yahay ana sayid walad aadam walaa fakri isagaa dhahay ibni aadamka o dhan baan sayid u ahay fakriya faanna ma ah waa yahay nebigu marka salawaatu اllah wasalaamu calayh wasali llahu calaa sayidina wasala allahu ilaahay ha ku saliyo calaa sayidina sayidkeeni ha ku saliyo muxamedin ahaa qofka nebiga ku saliya marka man sala calaya waaxidatan sala allahu calayhi biha cashara qofkii aniga mar keliya igu saliya ilaahay baa boqol ku salinaya yiri nabiga alayh salatu salaam boqol mar baa ilaahay ku salinaya marka haddaad ilaahay saligiisa doonaysid adigu ta nebiga badi calayhi salaatu wasalaam halkii mar waa toban weeyaan tobankiina waa boqol boqolkiina waa kun intii maraad la timaadaba yaa ilaahay kugu salinaya adiguna intii aad sheegatay un eber ku darso adigu hadduu hal ahaana waa toban eber ku darso hadduu toban ahaana eber ku dar waa boqol hadduu boqol ahaana waa kun sidaasay noqonaysaa haddaad sagaal mar sheegtayna waa sagaashan wey macneedu eber un ku dar adigu muxamedin muxamed dushiisa allaha ku saliyo aladi allahaasoo arsalahu soo muxamedkaasoo arsalahu ilaahay uu soo diray ilanaasi dadka usoo diray bashiiran isagoo ah iyo wanadiiran nebigu waa bishaareynayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh wuxuu u bishaareynayay intii ilahay raacday isaga raacday salawatu llah waslamu aleyh ilahay rumaysay nebigu nadiir buu ahaa oo waa digayey wuxuu u digayeyna waxay inta dariiqiisa ka leexatay salawaatu اllah wasalaamu aleyh ee diiday isaga inay raacdo allahna qur-aanka inoogu sheegay sheekha meeshu ka soo qaatay waa fi suurati اaxzaab aayadday ahayd bashiira wa nadiira alle uu ku tilmaamay amaa bacdu intaa dabadeed buu sheekhu yihi faina التصانiifa fi اlصطilaaxi ahl اlxadiiثi qad kaurat waa sidaynu soo tilmaamayna kutubtii badnayd ee culimada ay alifeen faina التصaaniif tasaaniifta iyo alifitaanka fi اlصilaax isilaaxa ahl اlxadiiثi musطalaxa ahl اlxadiidka iصطalax sideedaba luqada carabiga waxaa lagu yihahdaa maصطalaxa bihi الnaas ama iصطalaxa bihi اlqowm dadkaasi waxa ay isku raacaan oo isku waafaqaan ahlu اlxadiidka waxay isku waafaqeen oo cilmu اlxadiidka xaggiisii usuushiisii baa loola jeedaa oo la alifaa qad kaurat waa badatay aad bay u tiro badan tahay wa busiطat waa la fidiyey kutub aad u tiro badan oo fidan fidsan weeyaan wakhtusirat qaarkeed waa la soo gaabiyey shuruux badanna waa laga alifay oo waa la sharxay qaarkeedna ikhtisaar baa lagu sameeyey intaba ikhtisaarka waxa loogu sameynayna in la xifdiyay ahayd sharaxa waxa loo alifayana waxay ahayd sharaxa waxa loo alifayena waxay ahayd in dadku ay sii bartaan qofkii soo xifdiyey matnigi inuu sharaxa haddana barto sidaasay ahayd sheekhu marka wuxuu yihi wakhtusirad sidoo kale waa lasoo gaabiyey wsa'alanii waxay i weydiisteen fasa'alanii bacd اlإkhwaani walaalaha qaarkood muunan sheegin sheekha raxmat اllahi tacala caleyh walaalka isagaa wa-ayo sheekhu ma tilmaamin raxmat اllahi tacala caleyh fasa'alanii wuxuu i weydiistay bacd اlإkhwaani walaalaha qaarkood an ulakisa inaan aniguna soo lakhiso talkhiisku macnihiisu waxa weeyaan gaabin inaan aniguna soo gaabiyo oon soo sooco intii ahayd sooca ahayd fasa'alanii waa i weydiistay bacd اlإkhwaani an ulakisa inaan soo gaabiyo lahu isaga aan usoo gaabiyo almuhima kan muhimadda ah oo min dalika arrinkaa isaga ah arrintaa tii inteeda muhimka ah ee wartiraha intaan iska dhaafo wartirada badan inta muhimka ahee qofka ardayga laga rabo inuu xifdiyo inaan usoo koobo faajabtuhu marka waa ajiibay ilaa su-aalihi su-aashiisa waan ajiibay muxuu ajiibay waa kan rajaaa anigoo rajaynaya alindiraaja fi tilka masala alindiraaj fi tilka almas'ala waxaa la yihahdaa dadka weydiistay imaam ibn xajar raxmat اllahi tacaala caleyh ardaydiisay ahaayeen zarkashi baa ka mid ah iyo keyrkiisa sida la yihaahdo marka anigoo doonaya buu leeyahay maxaa yeeley kutubta ta'liifkoodu waxaa ku jira fawaa'id badan waxaa ka mid ah waa sadaqa jaari ah waa cilmun yuntafacu bih cilmun yuntafacu bih weeyaan imaamu albukhaari kitaabkiisiaynu sheegaynaa muslim baynu sheegaynaa sunankaynu sheegaynaa wahaakada culimada islaamka kutubtoodaynu sheegaynaa waa sadaqa jaari iyagoo u socota ilaa yowmina hada sadaqa jaari ah weeyaan kutubtooda loogu dul ictikaafaya waa cilmun yuntafacu bihi weeyaanoo cilmigoodii baa lagu intifaacanaya rasuulkana waa inoo sheegay alayh الsalaatu wasalaam ida maata bn aadam inqaطaca camalu ila min halaaث halkaa way marka sheekhu meeshu ula jeedo raxmat اllahi tacala aleyh faajabtuhu waan ajiibay buu yihi ilaa su-aalihi su-aashiisa rajaءa anuu rajaynaya alindiraaj fi tilka masalig inaanu arooro masaaligta iyo ariiqa isaga ah ducada dadka kitaabkan isaga akhrisan doona ee iisoo ducayn doona ama xifdin doona ee cilmun yuntafacu bihi in noqon doona wahakada intaasuu marka sheekha kaga baxay raxmat اllahi taعala عaleyh markaasuu sheekha wuxuu yihi faaquul waxaan leeyahay alkhabr halkaasuu ka bilaabi doonaa in sha allah halkaasaynu ka bilaabeynaa biidn اllahi tabaaraka wataعala dersiga labaad halkaasaynu ku joojinaynaa wsali اllah wslm عalى nabiyina mxamedi wعalى alihi وsaxbihi aجmaعin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي شيخ صح طيب xadiiث الqudsiga berina waa sheegi doonaa in shاء الlaه taعaalى haddii ilah irahdo lakin xadiiثu اlqudsiga haddaba aynu sii tilmaano in sha allah waxa weeyaan farqiga u dhexeeya xadiiثu اlqudsigu erayo iyo qur'aanka xadiiثu اlqudsiga waa min allahi caزa wajal ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيه alي wslam alfaada tasarufkeeda qur'aanka nebiga kuma tasarufi karaya alayh الsalatu wasalaam kuma tasarufi karaya abada laakin xadiidka waa ku tasarufi kara iyo xadiid o dhan ba xadiidka waa ku tasarufi karaa nebiga oo waa macno ahaan waa ku warin karaa saxaabadu macno ahaanay nabiga oga soo qaadayeen laakiin qur-aanka maya siduu ilaahay oga yimid baa nebiga loo soo gaarsiiyey annaga noo soo gaarsiiyey annagaan u sheegaynaa qofkii yihahda macno ahaan baan u sheegayaa waa kufri wey gaalnimo weyaan gaalnimo weyaan qur-aanka waa ka keliyay salaaddu ay ku ansaxayso qofka yihahdo qur-aanku waa waxyi xadiidka nebigana waa waxy anigu xadiid baan akrinaya meeshaan qur-aan ka akrin laha ma ansaxaysa salaadiisa qur-aanka lafdigiisa nebigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam laa aqulu alif lamim xarf lakina alif xarf wallaamu xarf wlmimu xarf oo xarf walbana wuxuu leeyahay cashra xasanaat ilaa sabca miati dacf sunada sidaas ma ah waa ka fadli badan yahay qur-aanka marka waliajli dalika culamada islaamku waxay yihaahdaan waa tiirka labaad tiirka koowaad waa qur-aanka tiirka labaad wey iyado marka far furuuq noocaas oo kale oon badnayn baa udhexeeya guud ahaan xadiid oo dhan xadiid ulqudsiga marka isna waa ka soocan yahay xadiidka kale insha allah tafsiilkeedana waan sheegeyna bidn iyakum shadi maxamed khayr waxay noogu iman doontaa shawaahidda iyo mutaabacaadka lanna shaahidkuna waa gooni mutaabacadana waa gooni mid walba gooni haddii la yihahdo min baabi shahaada haddii loola jeedo shahaado waa ma waa markhaatigii xadiidkan cumar baa warinaya abu hureyrana shaahid buu u yahay cabdullahi bn cumar baa shaahid u ah wa fii xadiidin inaad tirahdid wey aakhar laakiin haddii ad leedahay wa fii riwaayatin maala xadiid baa laga warinayaa saxaabi keliya saxaabiga isaga ah maala kaba soo qaad taraktu fiikum nebigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam man fainahu man yacish minkum bacdii fasayara fainahu man yacish bacdii fasayara اkhtilaafa kaiira wa fii riwaayati fainahu man yacish minkum bacdii marka waa riwaayad kale weeyaan isla saxaabigii ah lafdi kale looga wariyo saxa macne wayan marar qaarkoodna baawel majaaz ahaan way dhahaan waa looga qaadan karaa wa fii riwaayatin saxaabi kale ah iyadoo loola qasdiyo laa ba's waa sax wey culamaa ulxadiid buu ka mid ahaa shuyuukhdii imaam dah imaam xaafid ibn xajar ayayna saaxiiba ahaayeen muuna soo gaarin xaafid ibn xajar laakiin hortii buu dhintay laakiin shuyuukhdiisay saaxiiba ahaayeen oo ah imaam alciraaqi raximah llah cabdiraxiim ibn xusein abi moxamed cabdullahi bn yuusuf baana laha imam zaylaci raximah llah abi moxamed cabdullahi bn yuusuf kitaabkiisa nasb raaya macruuf weeyaan waa sababtu u alifay xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh kitaabkiisa talkhiis xabiirka waayo naصb الraaya waa fi takriiji axaadiiث اlhidaaya kitaabka alhidaaya ee culimada xanafiyadu ay dul ictikaafaan sidaasoo kale uu ka dhigan yahay xaafid ibn xajar talkhiiskiisana oo kitaabkii isagu ahaa imaam zarka imaam la ohan jiray raafici kitaabkiisa ayuu takriijinaya talkhiis alxabiir buu ku magacaabay y qaahiruhu ku dhintay lama sheegin ya sheekh haye insha allah salawaatu llah wasalam aleyh ayib markaynu ka hadlaynay min baabi sunadu inay waxyi tahay xadiidkii cumar bn khaaab iyo abu hureyra ayaynu tilmaanay xadiidka isaga ah wuxuu daliil u yahay nu usoo qaadanay yani maqaamkaynu usoo qaadanay wuxuu ahay sababtaynu usoo qaadanay sunadu inay tahay jibriil miduu soo qaadi jiray oo waxyi ah oo rasuulku u keeni jiray alayh isalaatu wasalaam marka jibriil nabiga alayh isalatu salaam imaanshihiisa duruq saddexa ama duruq laba ugu iman jiray sida bukhaarigaba ku suganba kayfa yaأtiika alwaxyu ya rasuul اllah qaala yaأtiinii axyaana mila silsilaة اljars wahuwa ashaduhu calaya fayafsimu canii waqad waciit axyaana yatamahalu lii labadaas dariiquu waxyigu uga iman jiray jibriil markuu nebiga waxyiga soo gaarsiinayo sunada soo gaarsiinayo ama qur-aanka soo gaarsiinayo laba dariiq mid weyaan inuu bashar iska soo dhigo oo sidii isagoo bashar ah sida xadiidkanba ku cad u keeno xadiidkan marka qur-aan mahan wuxuu u keenaya sunay ahayd marka sunada nebiga alayh isalatu asalaam waxaa keenay jibriil weeyaan min cindi illah buuna ka soo qaaday ma fahamta hadda marka waxyi weeyaan macnehe midda labaad waxa weeyaan jibriil middan bashar buu iska soo dhigaya ta kale suuradii malagnimada ugu imanaya bani aadamku ma arkayaan nebiga alayh islat slam culeyskaasaa fuulaya waxyigii baa ku degaya kabacdi waa go-aya wixii loo sheegay lagu dul akriyay buu nebigu akrinaya saxaabadana waa qori jireen marka qur-aanka ayib wax kaloo su-aal ma jirtaan filaya وجزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه